aad baad u mahadsantahay maxamed sheekh dhowaan waxa uu bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka oo ku qoran luuqadda carabiga ayaa lagu xaqiijiyey inuu shahiiday sheekh maxamed mire jaamac oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga ah kadib markii diyaaradaha maraykanka ay duqayn kula beegsadeen duleedka deegaanka kuyabarow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose bayaanka ayaa tacsi iyo tahaniyad lagu diray waxaana lagu xaqiijiyey inuu shahiiday shahadihiis allah ka aqbalee sheekh maxamed mire jaamac oo taariikh dahabi ah ku lahaa jihaadka ka socda dalka soomaaliya bayaanka waxaa lagu sheegay in muddo ka badan afartan sano uu shiiqa ku jiray u qidmaynta diinta iyo koryeeliddeeda maantana uu gaaray wixii uu tamaninayey oo ahaa shahaado kadib markii maraykanku ay duqaymo fulaynimo ah ku beegsadeen duleedka deegaanka kuyabrow sheekh maxamed mire ayaa caan ku ahaa koryeelidda diinta iyo midnimada sufuufta muslimiinta xarakatu shabaabulmujaahidiin waxa ay bayaanka ku dirtay fariin kulul oo ku wajahan maraykanka waxaana ay tilmaamtay in dhiigga shiikha uusan hudur noqon doonin tani waa dhammaadka dadka go'aamada leh ee mabaadi'da u saaxiibka ah naftoodana hura ayaa lagu yidhi bayaanka waxaan u rajeynaynaa naxariista allah iyo raali ahaanshihiisa ayaa la raaciyey bayaanka oo aad u dheeraa oo nusuus kala duwanna lagu xusay sheekh maxamed mire waxaa lagu yaqaanay baa la yidhi mid u sacyiya oo dadaal iyo juhdi ku bixiya in kelimadda muslimiinta iyo sufuuftooda la mideeyo sidoo kale waxa uu door lixaad leh ku lahaa baa la yidhi in qabaa'ilada soomaaliyeed masaalix la kala dhex dhigo oo waxa ay isku haystaan la xaliyo dadaal badanna waa uu ku bixiyey doorka dacwada uu ku lahaa ayaa aad loogu dheeraaday oo bayaanka lagu xusay sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday doorkiisii la xiriiray in xamladii caanka ahayd ee irshaad alummah ilaa sabiil rashaad ee ka hana qaaday wilaayaadka islaamiga ah oo munkaraadka lagula dagaalamayay sidoo kale waxa uu ahaa shiiqu mid aad iyo aad ugu dadaalayay in dhulka muslimiinta laga xoreeyo gaalada iyo soo duulayaasha ugu dambayntii isagoo umuuraha ku taagan iyo go-aankiisa ayaa la yidhi diyaaradaha maraykanka waxa ay afar iyo labaatankii bishan jamaaduthani kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan afar iyo labaatanka bisha desembar sanadda labada kun iyo afar iyo labaatanka waxa ay ku duqeeyeen duleedka deegaanka kuyibrow ee gobolka shabeellaha hoose oo ugu dambayntii uu ku shahaado qaatay bayaanka sidoo kale waxaa lagula hadlay odayaasha dhaqanka mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga ah iyo dadka camalkaasi ka shaqeeyaba gebagabadii waxaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka maraykanka allah subxaana wa tacaala wuxuu u ballan qaaday hasiimo iyo in la laayo rabbigeennana waxa uu noo yaboohay guul iyo shahaado labadaasi yabooh waanu arki doonnaa midka rumooba wallahu haalibun calaa amrihi walaakina akthara annaasi laa yaclamuun marka bayaanka isagoo dhammaystiran oo sida uu u qoran yahay u tarjuman waxaan ku soo gudbin doonnaa barnaamijka dhacdooyinka dunida